بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين آه الحمد لله وقرنتي إلهي سبحانه وتعالى أيان وقم هاد علينا آه مركلة عشر كأني كتاب كأني صحيح البخاري إنه دينته إنه أي نوع عافمات قبته وجسمي إنه عافمات قبه ilaahay mar kale dib noo soo celiyey ayaan u mahad celinaynaa walilaahi alxamdu calaa daalik inta aanan casharka bilaabin sheekhii halkan dhinacan bidixda iga fadhiisan jiray oo la dhihi jiray maxamuud kool waa geeriyooday inta fasaxa aan ku maqnayn ayuu geeriyooday saxiixu muslimka wuu nala dhammaystay kitaabkan saxiixulbukhaarigana casharadii ugu dambeeyey waa nala joogay marka wakhtigiisa iska dhammaaday qof walba maalinuu sugi doonaa ilaahay xusnulkhaatima allahna siiyo isagaaba nasiib leh isagoo kitaab dhex u marayo oo daalibulcilmi ah oo weliba xadiiskii nabiga sala allahu calayhi wasalam akhrisanayo dhex uu u joogo kitaabkii saxiixulbukhaari ayuu ilaahay la kulmay marka ikhlaas aan u akhrino in ilaahay qabrigiisa rawda min riyaadi iljanna ilaahay uga dhigo sayi-aadkiisa ilaahay dhaafo xasanaadkiisa ilaahay uu siyaadiyo ilaahay ridihiisa ilaahay uu kala kulmo cadaabulqabri ilaahay uu ka badbaadiyo khalaasaan u akhrino oo intaasaan u awoodnaa walaalkeen walaalkeen allah u naxariisto walaalkeen maxamed allah u naxariisto qabrigiisa rawda miraad iljanna allah uga dhigo turaadkii iyo dhaxalkii nabiga sala allahu alayhi wasalam oo dhex u joogay oo akhrisanayey mid u shafeeca allah uga dhigo shafaacada nabiga allah dhexgeliyo innagana ilaahay gadaashiisa nama fidneeyo dhammaanteenna xusnulkhaatima allah nagu arsuqo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين kitaabkeeni صaحيiح البخاarي waxaa isugu soo laabanay xalqadii wuxuu noo marayey saddex boqol iyo lixdan iyo afaraad ayaa maanta noo bilaabanaysa waa fadhigii aan u fadhiisanno kitaabka صaحيiح البخاarي fadhigii saddex boqol iyo lixdan iyo afar ayaa maanta ilaahay dib inoogu soo celiyey walilaahi alxamdu calaa dalik waxaanu bilaabanaynaa xadiiska lambarkiisa waxaanu maraynaa shan kun lix boqol iyo sagaashan iyo afar kitaabka aanu dhex maraynana kitaabu tibi ayuu ahaa gaar ahaan waxaa noo bilaabmaya baabun ayata saacatin yaxtajim baabun haadaa midkani baabun baabu ayata saacatin saacadee yaxtajimu qofku u istoobaa ayuu u baab yahay halkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa saacad gaara oo ma waxaa jira sharcigu u xadeeyey in la istoobo saacadaha qaarna sharcigu uu nahiyo uu diiday ma jirtaa masaladaas saacado gaara oo sharcigu uu isiri saacadaha unbaa la istoobi karaa saacadahaasna laysma toobi karo miyaa jira maalmo gaara ama saacado gaara imaamu albukhaari raximah ullahu tacaala wuxuu inoo sheegi doonaa sharcigu saacado gaara iyo maalmo gaara oo toobinta uu u shardiyey inaysan jirin bal waxa weeye xijaamadu alxijaamatu laa tataqayadu bizamaan xijaamadu ama istoobiddu xilli male qofka muuminkaa xilliguu rabo habeen maalin saacadduu rabo ayuu qofku uu istoobi karaa innamaa tataqayadu alxijaamatu bilxaaja xijaamadu kaliya waxay ku qaydan tahay baahidaada saacaddaad u baahatay ku xidhan taha bis innamaa tataqayadu alxijaamatu bilxaaja xilligii adiga aad u baahato oo caafimaad ahaan aad ugu baahato uunbay ku qaydan tahaye saacad iyo maalmo lagu qayday ma jiraan axaadiis qaarkood uu wariyey ibnu maaja sunankiisa uu ku warinayo axaadiista bukhaari wuu daciifiyey isagu oo axaadiis qaar waxaa jira oo sunan ibnu maajah ku soo aroortay oo maalmaha qaarna la yidhi ha laystoobo maalmaha qaarna uu diiday nebigu sala allahu alayh wasalam oo ibnu maajah uu warinayo bukhaarigu wuxuu isagu aaminsan yahay axaadiistaas inaysan ka sugnaan nebiga sala allahu alayh wasalam oo isnaadkeedu uusan saxiix ahayn waxaa ka mid a xadiiskii ibnu cumar laga wariyey fii sunan ibnu maajah oo xadiis marfuuca ahaa oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi faxtajimuu calaa barakati illaahi yowma alkhamiis maalinta khamiista istooba waxtajimuu yowma alithnayni wathulahaa maalinta isniinta iyo talaadada istooba wajtanibu alxijaamata yowma alarbicaa'i waaljumucati waasabti waalaxad toobintana ka fogaada maalinta arbicada iyo maalinta jumcada iyo maalinta sabtiga iyo maalinta axadda maalmahaana nabigu uu diiday salى اllahu عalيه wasalam oo arbacada iyo jumcada iyo sabtiga iyo axadda waa xadiis fii sunan ibni maajah ku soo arooray laakiin xadiiskaasi lam yasixa cinda albukhaariyi wa gayrihi bukhaari iyo gayrkii agtiisaba saxiix kuma aha maalmaha uu nabigu kala shardiyey salى اllahu عalيه wasalam yacni xadiiskaasi ma xoog badna oo nabiga sanad saxa loogama hayo salى اllahu عalيه wasalam lidaalika sida saxdaa waa sida bukhaari uu tarjamaystay baabun ayata saacatin yaxtajib yacni saacadee istoobi waxa weeye ayu saaca yani uu doono ayuu qofku istoobi karaa qaala alimaamu albukhaariyu raximahu اllahu tacaala waxtajama abuu muusa leylan abuu muusa alashcari habeenuu istoobay marka toobintu inaysan yacni maalin xataa shardi ma ahan habeenna shardi ma ahan habeenaad istoobi kartaa maalina waad istoobi kartaa qaala alimaamu albukhaari raximah llahu tacala xaddaثna abu macmarin waa cabdullahi bnu macmar almuqcad albasriy waa basrigii almansuub ilى alqadariya bidcada qadariyada sheekha loo nisbeeyey man muطlaqan bikunyatin dalminqari huwa bnu camrin man rumi bilqadari waa tan manduumada ku soo marnay qadariya lagu lagu tuuray sheekho lagu eedeeyey qaala xadaثana abu macmarin qaala xadaثana cabdulwaariث cabdulwaariث ibnu saciid albasriy qaala xadaثana ayuba sakhtiyan can cikrama can ibni cabaas qaala اxtajama الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam nabigu waa istoobay walxaal huwa saa'im isagoo sooman ayuu nabigu salى اllahu عalيyه wasalama uu istoobay xadiiskaasi wuxuu deliil u yahay qofku ha soomanaado ha afursanaado habeen ha joogo maalin ha joogo xilliguu rabo inuu qofku uu istoobi karo waxaa kaloo xadiiska loo deliishadaa alxijaamatu laa tubdilu الsiyaam yacni toobintu inaysan soomka waxba u dhibaynin soomintu inaysan soomka waxba u dhibaynin leannu nabigu isagoo sooman salى اllahu عalيه wasalam ayuu istoobay qala imaamu الbukxari raximah اllahu tacala baabu اlxajmi fi الsafari wاlixraam haadaa midkani baabu jawaazi اlxajmi toobinta bannaanaashadeeda ayuu u baab yahay fi safari safarka dhexdiisa laysku toobi karo walixraami xarmashada dhexdeedana laysku toobi karo ayuu u baab yahay waxaa kaloo sheekhu raximah اllahu tacala baabkan haddana uga hadli doonaa toobintu safar iyo xaalat اlixraam iyo xaalat اlxalaal midna lama shardiyo adoo musaafira waad istoobi kartaa adoo muqiimoo magaaladaada jooga waad istoobi kartaa adigoo xalaalahoo xajna uusan kuu xirnayn cumrana aysan kuu xirnayn waad istoobi kartaa adoo muxrimana waad istoobi kartaa oo xaj ama cumro ay kuu xihan tahay qaala alimaamu albukhaari raximah اllahu tacaala qaala hu ay haada alxukma xukumkan oo xukmu jawaazi alxijaama toobintu inay bannaan tahay fi safari waalixraam xukunkaas waxaa wariyey ibnu buxaynata waa cabdullahi ibnu buxayna saxaabigii saxaabigaasaa xukunkaas ka wariyey can الnabiy salى اllahu عalيyه wasalam in la istoobi karo fi الsafari wاlixraam adoo xataa xaj uu ku xihan yahay in toobintu aysan xajka waxba u dhibayn cabdullahi bnu buxayna ka sheegay rasuulkeena salى اllahu عalيه wasalam qala imam buxari raximah llah taala xadaثna musaded musaded ibn musarhad albasri qala xadaثna sufyaan waa ibn cuyayna can camrin camr bni dinaar ilmaki can aطa iyo wa daawuus daawuus ibni kaysaan faqihi اlyman can ibni cabaas radi allahu tacala canhuma qaal ibnu cabaas wuxuu yidhi اxtajama الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam wاlxaal huwa muxrim nabiga isagoo xarman uu hadda ka hor istoobay salى اllahu عalيه wasalam wa min lawaasim اlixraami aلsafaru xarmashadana waxaa ka laazimaya qofku inuu musaafir yahay ilaa nabigu madiinuu deganaa salى اllahu عalيه wasalam wuxuuna u xarmasho tegey maku u xarmasho tegey nabigu salى اllahu عalيه wasalam ama xaj uu aaday ama cumro uu aaday marka muxrim maxaa laga fahmi inuu safarna ku jiray nabigu salى اllahu عalيه waslm ilaa madiinuu ka kacay oo uu ka tegey rasuulku salى اllahu عalيه wasalam marka maxaa soo baxaya tarjamada xukunkeedii baabulxajmi fi الsafari iyo walixraam labadaba soo baxayaan qaala imam buxari raximah llahu tacala baabu lxijaamati min adda haadaa midkani baabu lxijaamati baabu mashruuciyati اlxijaamati toobinta jidaynteedii ayuu u baab yahay min addaa'i liajli da oo mintani tacliiliyo wey macnaa liajli cudurku hayo darteed in laysaga toobo inay bannaan tahay oo nabigu salى اllahu alيyه wasalam uu jideeyey cudurrada qaybo ka mida in lagu daaweeyo toobinta lagu daaweynayo qaala imaamu الbuخari raximah اllah taعala xadaثna mxamed الmuqatil huwa اlmarwزi qala akhbarana cabdالlah cabdالlah mubaarak اlmarwزi qala akhbarana xumayd xumayd dawiil can anasin radي allahu tacala canhu anahu su'ila anas waxaa la weydiiyey can ajri اlxajaam qofka wax toobaya ujradiisaa la weydiiyey qofka wax toobaya ujro ma qaadan karaa oo toobintii maadaama yani mukhaaladat nijaasa ay ku jirto oo dhiig nijaasa iyo waxyaalaha gacanta lala gelayo ujrada lagu qaadanayo dhiiggaas ka warranaa la weydiiyey anas fa qaala anas wuxuu yidhi ixtajama rasuulu اllah rasuulka ilahi aa istoobay salى اllahu alay w slam xajamahu abu طayiba saxaabiga abu daybe la yidhaah ayaa nabiga toobay sala allahu alayh wasalam wa acdaahu rasuulku sala allahu alay wasalam saxaabigaana saacayni min tacaam laba suus oo cunto ah uuna nabigu siiye ujre ahaan u siiyey taasi marka taasaan kaaga jawaabi u leeyahay yani ujrat lxajaam waa jaa-isu ujrada qofka xajaamka ah waa jaa-is wixii marka aad siin karto ood ku heshiidaan waa u xalaalu wa kalama rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu kala hadlay mawaaliyahu mawaaliya abi ayba saxaabiga abi ayba dadkii addoonsanayey oo sayidyaalkiisa ahaa uu nabigu kala hadlay salى اllahu alيه wasalam fakhafafuu canhu abi ayba waxay ka fududeeyeen alkharaaja kharaajkii ay dusha ka saareen ay dhahayeen maalintii aad soo shaqaysataba qadarkaas oo lacaga noo keen qadarkii lacagta nabigaa kala hadlay xoogaa ka fududeeya yuri nabigu salى اllahu alيه wasalam wa qaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi ina amhala maa shay midka ugu wanaagga badan shaygaasoo tadaawaytum bihi shayga aad isku daaweysaan alxijaamatu toobinta laisku daaweyaan waxa ugu fiican waxyaalaha laisku daawey waxa ugu fiican ui toobinta rasuulku salى اllahu alيه wasalam taasina waxay muwaafaq waafaqsan tahay tarjamadii sheekha baabulxijaamati min adda cudurrada inuuba sheegaba nabigu salى اllahu alيه wasalam daawooyinka ugu fiicanba inay toobintu tahay iyo wاlqusd اlbaxriyu ayaa ugu fiican waxyaalaha laisku dha waa nooca cadow nooc yani madow ah iyo nooc cadow u qaybsamaa horena waan usoo sharaxnay qusdulhindi iyo wuxuu u qaybsamaa qusdulbaxri qusdulhindigu xoogaa madmadowaa ku jira qusdulbaxriguna waa cad yahay dhinaca yamana laga keenaa bakaarana waaba buuxaaba suuqa bakaarana waa laga helaa qusdulbaxri wa qaala rasuulku salى اllahu alيyh wasalam wuxuu yidhi laa tucadibuu sibyaanakum caruurtiina ha cadaabinina bilgamsi tuujinta tuujinta aad tuutuujinaysaan ha ku cadaabinino min alcudrati qunka xaggiisa aad ka tuujinaysaan wa calaykum laazima qunku markuu carruurtiina ku dhaco bilqusdi qusdilbaxrigaas qusdilbaxrigaa carruurta siiyu rasuulku sala allahu alay wasalam tuujinta aad ku cadaabaysaan ka daaya leannahu khamsiga waxay samayn jireen markay carruurta cudurkan cudrada ah oo qunka wuxuu ku dhacaa lawsateynka iyo agagaarkayga lawsateyn aa laidhaha meeshan yacni labada meelood meeshan ku jiro xoogaa intifaakha yeesho markii jermisku uu galo ama infectionku markuu galo xoogaa baraa gala lawsateyn alidhaha meeshaasi cuduradu ku dhacdaa inta badana dadka waaweynna waa ku dhacdaa lakiin carruurtay u badan tahay cuduradu carruurtay u badan tahay marka waxay samayn jireen waxay samayn jireen bahal yar oo yacni qoray ah ayay calal intay ku duuduubaan xilligaas oo meeshaa lawsateynka ka geliyaan ay saas ugu jukayn jireen bahalka qunka ah markuu bara waa ku jukaynayaan waa bajinaya marka dhiigga dhiigay ka keenayeen malaxa saasay carruurta ku daawi jireen carabtu marka wuxu uhi nabigu taasi waa cadaab sala allahu alayh wasalam habka aad cudurada u daaweynaysaan waa cadaab uu yidhi ka daaya carruurta ha cadaabinina qoran yara intay ku xidhaan calal ku xidhaan oo afka carruur ka geliyaan ay meeshaa lawsateynka ahoo yacni bararsan oo qunka uu ku yaallo qunkay jug jug ka siinaya marka qunkii malax iyo dhiig iyo waxbaa ka soo daadanaya saasay ku daaweyn jireen rasuulku sala allahu alayh wasalam marka wuxuu yidhi ka daaya cadaabkaase waxaad siisaan qusdulbaxriga siiya qusdulbaxriga siiya daawi u yahay daawi wey qusdulbaxrigu mujarab waana yaallaa suuquu yaallaa bakaaraha qaala alimaam albukhaariyu raximah llahu tacaala xadahanaa saciid bnu taliid laakiin waxaa mar walbaba muhima in aan isxasuusino bahalkan qusdulbaxriga waxaa jira daawooyin qofku markuu isticmaalayo laga ilaaliyo sida nobaljiinka oo kale kaniiniga nobaljiinka qofku hadduu qaadanayo waa inuusan la qaadan oo uusan ku darin qusdulhindi iyo baxri qusdi oo dhan anwaacdiisao dhan waa inuusan ku qaadan iska ilaaliyo leannahu kaniinigan oo yacni nobaljiinka la leeyahay isagu wuxuu sameeyaa taxliilu dam dhiigguu furfuraa dhiigga ayuu furfuraa isaguna dhiigguu zaa'id u furfuraa qusdulbaxriga iyo hindiga labadoodaba labadaa daawo marka hadday ishelaan qofku dhiigbaxuu khatar ugu jiraa inuu dhiigbax keeno ayuu khatar ugu jiraa marka waxaa muhima qofku qusdulbaxriga ama qusdulhindiga markuu isticmaalayo daawooyinka qaar waa inuusan u dhoweyn mar walbana waxaa fiican inuu dhakhtar kala tashado daawooyinka markii meesh marba hadduu qofku jiraalo uu yahay daawooyin kale uu isticmaalo bahalkan qusdulbaxriga ama qusdulhindiga yuusan isticmaalin ilaa taxta ishraafi dabiib inuu dhakhtar la tashado uu yidhaah hor daawadan aad ii qortay bahalkanna waxaan rabaa qusdulbaxriga inaan isticmaalo ilaa maadooyinka iyagaa kala yaqaana yacni siday isku dhibayaan adibada dhakhaatiirtu siday isku dhibayaan iyagaa kala yaqaana marka hadduu kaa joojiyana iska daa hadduu ku yidhaha waad ku isticmaali kartaana ku isticmaal mar walbaba marka waa taxta ishraafi dabiib in bahalkan loo isticmaalo bahalkan nobaljiinka asaga haddaad isticmaasho khatar wey naftaada khatar gelaysa قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن تليد ومن باب النسبة إلى جده وسعيد بن عيسو سعيد بن عيسى بن تليد الفقيه المصري وفقيه هر مصر قال حدثني ابن وهب بن عبد الله بن وهب المصري قال حد... قال أخبرني عمرو عمرو بن الحارث كيو مربى هدي ابن وهب بو كقادي ابن وهب بو كقادي عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث المصري إيه وغيره غيره من هدويرا عبد الله بن اللهيعة ومصري قاها وغير عبد الله بن اللهيعة المصري أن بكيرا بكير بن عبد الله الأشج أي وجده أيا حدثه الشيغي يعني عمرك عمرو بن الحارث الشيغي أن عاصم بن عمرو بن قتادة أيا حدثه عاصم كيساقنا عبد الله بكير الشيغي بكير بن عبد الله أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عاد جابر وحو صوب وغضي المقنع مقنع ابن السنان التابعي وليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث مقنع ابن السنان أو تابعي آه oo halkan xadiis bukhaari ku leh ayuu jaabir soo booqday uma qaala markaasuu jaabir wuxuu yidhi laa abraxu halkan kama suulayo halkanan taagnaanuu yidhi xataa taxtajima ilaa aad istoobto muqanac haddaad tahay muqanacow gurigaaga ka bixi maayo cudurka ku haya toobinaa u fiican kama baxayo gurigaaga ilaa aad istoobto fa innii samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul ina fiihi ay fi lxijaamati shifaa nabigaan ka maqlay asagoo dhahaya xijaamada daawa ku sugan marka cudurkaagana xijaamadaasaa u fiican ilaa aad iska toobtana gurigaaga kama baxayo waa ahmiyadda xijaamadu ay leedahay sida saxaabada nabigu salى اllahu alيه wasalam dadka ay ugala dardaarmi jireen qaala alimam الbuخari raximah اllah taعala baabu اlxijaamati calى ra'si hada midkani baabu nafci اlxijaama xijaamada nafcigeedii ayuu u baab yahay xijaamadaasoo calى ra'si madaxa dushiisa haatay madaxa in layska toobo yacni nafciga uu ku sheegay rasuulku sala allahu alayh wasalama uu leeyay madaxa bartamihiisa in lagu aadi bartamahaas in layska toobo manaaficda ay iska leedahay ayuu sheekhu noo sheegi doonaa weliba culimmada waxay yidhahdeen xijaamada markay ka hadlayaan oo madaxa layska toobo bartamihiisa waa wiqaaya min aljunuun qofka meesha xijaamada dhexbartanka inta badan iska tooba waalii kuma dhacdo wa wiqaaya min aljudaami waalbaras waxay kale difaacu tahay juudaanka iyo baraska wa wajaci dirsi waxay kale difaacu tahay meeshaa dhexbartanka madaxa la toobo gowsa xanuunkana waa u fiicanta gowsa xanuunka iyadana way u fiicanta marka manaafic badan ayay iska leedahay qaala alimaamu الbukhaariي raximah اllahu taعaalى xadaثana ismaaعiil ismaaعiil ibn abi weys اlmadani qaala xadaثani sulayman sulayman ibn bilaal اlmadani can calqama ibn abi acalqamihi calqama ibn abi acalqama أنه samica cabdiرaحman cabdiرaحman alأcraj almadani أnahu samica cabdالlahi bna buxayna yuxadiثu ana rasuula اllahi salى الlahu عalيه wasalam اxtajama rasuulku waa istoobay salى اllahu عalيه wasalam bilaxyey jamalin laxyey jamal meesha la yidhaha ayuu isku toobay rasuulku sal اlه alي meel magaceedu waa makaan qariib min aljuxfa meesha juxfa la yidhaah u dhow yahay laxyey jamal halkaasuu rasuulku salى اllahu alيه wasalam isku toobay min dariiqi maka xaaluu ka mid yahay laxyey jamal oo dariiqa makaw walxaalu meeshaa isku toobay rasuulku salى اllahu alيه wasalam huwa muxrimun asagoo nabigu xarman salى اllahu alيه wasalam u istoobay fii wasadi ra'sihi nabiga salى اllahu alيه wasalam madaxiisa madaxa dhexbartankiisu iska toobay meeshaa dhexbartanka madaxa ah ayuu iska toobay rasuulku salى اllahu alيه waslm manaaficdeeda badan manaafic fara badan ay leedaha wiqaaya min aljunuun wاljudaami wاlbaras wajaci dars guusa xanuunka iyo waxaas o dhan difaac ay ka tahay qaala alimaamu الbukhari raximah اllahu taعala wa qaala alansaariyu moxamed bn cabdillahi bn اlmuhanى alansaari aladi yantasib ilى anas bni malik khadim rasuuli الlah salى اllahu alيه wasalam ayuu sheekha u nisbe sheegtaa wqaala alansaariyu xadaثana hishaamu bnu xasan huwa albasriyu qaala xadaثana cikrimata can ibni cabas radi allahu taala anhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam اxtajama fii ra'sihi madaxiisuu isku toobay rasulku sala اllah alيه waslm qala imam الbukhari raximah اllahu taعala baabu اlxijaamati min الshaqiiqati wالsudaaci haadaa midkani baabu اlxijaamati baabu nafci اlxijaamati toobinta nafcigeedii ayuu u baab yahay min ashaqiiqati dhinac xanuunkii xaggiisana layska toobo dhinac xanuun waa dhinaca madaxa wey dhinaca madaxa madaxa qeyb ka mida hadday ku xanuunto iyo wasudaaci dhafoor xanuunkiina layska toobo dhafoor xanuunka waa meesha maashka ah sudaac meesha yaroo godan oo madaxa ka hooseysa oo maash aan u naqaano halkaasaa sudaac la yihah marka meeshaa qofku hadduu xanuuno ama shaqiiqadu ay ku dhacdo shaqiiqadu waxa uu ujeedada laga leeyahay waa wajacun ya'khudu fii axadi jaanibeey alra'si madaxa labadiisa dhinac hal midoo ka mid aha ku xanuunayo labada dhinac oo dhan ma ah hal dhinacoo ka mida waa kala bar madaxa qayb ka mida kala baroo kale nisfu ra'siyaa ku xanuunayo ama meelahaasaa laga hayaa labadaas mash xijaamada waa u fiicanta xijaamadu way u fiican tahay weliba hadday tegi weyso yacni nisfu ra'siga xanuunkiisa hadduu tegi waayo ama bahalkan sudaaca dhafur xanuunka labadaa maash lagaa hayo ay tegi waayaan madaxa layska toobaa waa biidni illaahi qofku waa ku caafimaadi markaa qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثanii maxamed bnu bashaar waa bundaar qaala xadaثana ibn abi cadiin maxamed bnu ibraahim ibn abi cadiyin albasriy aladii takarara fii saxiixi muslim sheeg mashaaikhdii saxiix muslim kusoo laalaabtuu ku jiray can hishaam wa hishaam ibni xasaan albasriy alqorduusi can cikramata can ibni cabaas radi allahu tacala canhuma ixtajama الnabiyu salى اllahu alay slam fii ra'sihi walxaal huwa muxrimu min wajacin xanuun ayuuna iska toobay rasuulku salى اllahu alيه wasalam xanuunkaasoo kaana huwa wajacu bihi birasuuli illaahi rasuulka ilaahay ahaaday salى اllahu wasalam mubaaraka calayh bimaa'in fii maa'in ceel ayuu isku toobay meel ceel biyooda ceelkaa agtiisa ayuu isku toobay rasuulku salى اllahu alيه wasalam ceelkaasoo yuqaalu lahu laxyey jamal la yidhaha magaciisa meesha haddaan soo marnayba meesha magaceeda laxyey jamal meesha laxyiiljamal la yidhaha ceel ku yaala ceelkaasuu isku toobay rasuulku salى اllahu alيه wasalama madaxuuna rasuulku salى اllahu alيه wasalam iska toobay قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال محمد بن سواء البصري قال أخبرنا هشام هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه أصاب محرم مدح إسكتوبي رسول صلى الله عليه وسلم من شقيقة دنع حنون إسكتوبي دنع مدحه دنع مدح حنون كيسي ayuu iska toobay rasuulku salى اllahu alيه wasalam shaqiiqadaasoo kaanat bihi birasuuli illahi ahaatay salى اllahu wslam mubaarak aleyh qaala alimam الbukhari raximah اllahu taعala xadaثana ismaaciil bnu aban huwa alkuufiyu qaala xadaثana ibn اlghasiil cabdiraxmaan ibni hasiil ibni hasiil اlmalaa'ika jadkiisii awowgiis a malaa'igtu dhaqeena li jadkii awowgiis ayaa malaa'igtu dhaqeen marka saas isagana loogu nisbeeyey qaala xadaثanii caasim bnu cumar ibnu qataadihiw عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء شيء دحديس هدو أهادي شيء قاس من أدويكم داوين كينا كمدا خير بهدو كسوغنيا واحد داوين كاد استعماشان هدو بخير كدحجرو فهو خير كاسي في شربة عسل كسوغنيا ملبك عبيد ديسي داو هداد بالربطان با إن خير با كسوغنيا هبا ملبك خير كجرا يداو يكجرتاو أو أمس شربة محجم أما توبين تسرسر كيدي toobintaasu qofka inta la sarsarayo dhiigga laga keenayo kaasaa nafciga iyo khayrku ku jiraa aw ladcatin ama khayrku wuxuu ku jiraa gubidda min naari naar xaggeeda laysku gubo dabkii laysku gubayo wamaa uxibu laakiin ma jecli ayuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam an agtawiya anigu inaan isgubo laakiin anigu laakiin inaan isgubo ma jecliyo rasuulku sala allahu wasalam mubaarak caleyh carabtuna waxay ku mahmaahaan waxay yidhaahaan aakhiru dawaa'i alkayu aakhiru dawaa alkayu waa yaqaanaan waxay yidhahan daawooyin kale markaad ku soo daasho walba asaga aakhir ka dhig ku khatimo walba asaga ka dhig wixii kale markay ku anfici waayaan walba asaga uun isaga khatim ee gubidda ha isugu bilaabi isaga yaaba hadda dabaho cadaababa isaga yaaba cadaaba marka rasuulku sala allahu alay wasalam anigu ma jecliyu yidhi inaan isgubo dabkuse waa daawi rasuulku sala allahu wasalam mubaaraka caleyh qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala baabu alxalqi min aladaa haadaa midkani baabu mashruuciyati alxalqi xiirashada jiraynteedii ayuu u baab yahay min aladaa liajli aladaa dhib madaxa haya dartiis in loo xiirto inuu nabigu jideeyey sala allahu alay wasalam ayuu u baab yahay waxyaalaha madaxa lagu daaweeyo waxaa ka mid a xiirashada haddii madaxii uu ku xanuunayo ama injir iyo waxyaalaha laga saari waayey waxyaalaha lagu daaweynayo waxaa ka mid a xiirashada oo nabigu uu jideeyey sala allahu alay wasalam xiirashadu daawada madaxa ayay ka mid tahay qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala xadaثna msdd msdd بn msrhd الbصriyu qal xadaثna axmed xmed bn زaydin الbصriy can ayub skhtiyani qaala samictu jaabira can ibni abi leyla waa kuufigii cabdiraxmaanka ah cabdiraxmaan ibni abi leyla alkuufi can kacbin huwa bnu cujrata qaala wuxuu yihi kacb ataa calaya nabiyu nabiga i yimid salى اlahu alيه wslam zamn alxudaybiya zamankii xudaybiya ayuu rasuulku u yimid salى اlahu alيه wasalam walxaal an anigu uuqidu aan shidayo taxta burmatin dherey hoostiisa anoo qoryo ku shidayo dab ku shidayo dherey hoostiisa walxaal alqamlu injirtuna yatanaaharu qamligaasu uu daadanayo calaa ra'si madaxayga injirtu ay ka daadanayso uu rasuulku u yimid sala allahu alay wasalam faqaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi ayu'diika hawaamuka cayayaankan madaxa kaa saaran miyaa ku dhibayo injirta ah qultu nacam qaala rasuulku sala allahu alay wasalam faxliq madaxa iska xiir yidhi saa ku daaweey yidhi haddii cayayaankan aad iska bi'in weyso injirtu madaxa ay dhibayso isxiiruu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam marka bacdu lanwaac yacni anwaacda madaxa yacni waxyaalaha dhibaatada gaara oo ku dhaca qaybo ka miduu nabigu isxiiridda ha lagu daaweeyuu dhihi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofka maxaa yeele xoogaa yacni leyrtaa qabow oo madaxa marayso xataa neecawdaas waa ku qaboobahay waa ku qaboobahay neerfaha madaxu wa sum ثalaaثata ayaamin saddex maalmoodna soom wuu rasuulku sala allahu alay slam ilaa muxrim uu ahaa maadaama uu muxrim ahaa saddex maalmood soom wuu rasuulku sala allahu alay slam tinta aad xirtay awgeed ow amase aad cim quudi sitatan ama lix miskiin quudi waa bihalaaثati aasuc saddex suus ayaa lixda miskiin la quudinaayo aw insug ama gowrac nasiikatan ama neef gowrac rasuulku sala allahu alay wasalam qaala ayubu sakhtiyaani wuxuu yidhi laa adrii anigu ma ogi biayatihinna ayati halaaثati saddexdaas arrimood midii bada'a sheekhaygu uu ku bilaabay sheekhiisu mujaahid u ahay sheekhaygii mujaahid markuu xadiidka noo akhrinayay saddexdan arrimood midkuu hormariyey oo uu ku bilaabay ma garanayo saddexda arrimood maxay tahay sum halaaثata ayaamin inuu ku bilaabay ow adcim sitatan inuu ku bilaabay sheekhu aw insug nasiika inuu sheekhu ku bilaabay ma garanayo yihi sheekhu miduu noo hormariyey qaala alimam الbuxaari raximah اllahu tacaala baabu man اktawaa aw kawaa غayrahu wa fadli man lam yaktawi haadaa midkani baabu xukmi man igtawa qofkii isgubay xukunkiisii ayuu u baab yahay ow amase kawaa hayrahu hayrkiis gubay ama asagu isma gubine qof kaluu daaweeyo dab uu ku daaweeyey qofkaa xukunkiisii wa fadli man lam yaktawi qof aan isgubin fadligiisana waa u baab ilaa nebigu sala allahu alayh wasalama asagoo dabku inuu daawo yahay tilmaamay uu haddana rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi wamaa uxibu an agtawiya anugu inaan isgubo ma jecli uu rasuulku sala allahu alayh wasalam marka alowlaa tarkuhu sida fiicanba dabka in laga tago ayaaba wanaagsan laakiin haddana waa iska bannaan tahay qofku wax kaleu isku daaweeyo hadduu yacni waayo inuu dabka isku daaweeyo way bannaan tahay qof kale inuu dabka ku daaweeyana waa bannaan tahay oo tarjamada qaybta horuu ku sheegayo baabu man igtawaa aw kawaa khayrahu labada waa bannaan yihin qofku inuu isgubo ama qof kale uu ku daaweeyo dabka uu ku daaweeyo way bannaan tahay laakiin sida fiican inuu qofku iska daayo wa fadli man lam yaktawi ayuu ku ishaaray qofkaan isgubin fadliga uu leeyahay qaala alimaamu الbuxaari raximah اllahu tacaala xadaثana abulwaliid hishaam bn cabdilmalik huwa dayaalisi qaala xadaثana cabdiraxmaan bn sulaymaan ibni kasiilkii way haddaan soo marnay qaala xadaثana caasim bn cumar ibni qataada qaal samictu jaabiran can الnabiy salى اllahu alيه slam qaal in kaana fii shayin min adwiyatikum shifaa fafii shardati mixjamin ow ladcati binnaar wama uxibu an agtawiya xadiidka hadduu nagu soo celiyey isnaadkiiu noo bedelay bes sida caadadiisu ahaa jirtay قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمران بن ميسرة هو الكوفي قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي قال حدثنا حسين حسين بن عبد الرحمن الواسط عن عامر شعبي شيخ له جريوي عامر شعبي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال وحور عمران بن حسين لا رقية مجرتو تفد إلا من عين الحق إذا إن لا سقط فيمويه ow xumatin ama suntii xaggeeda sunta bahallada oo abeesada iyo qofkay qaniinto waa lagu tufaa sida xadiidkani markaa uu tilmaamayo xadiidkan wuxuu ku leeyahay cimraan waa xadiid daahirkiisu uu yahay mawquuf calaa cimraan daahirkiisu uu yahay wey wuxuu yidhi wax laysku tufayo rasuulku sala allahu alay wasalam tufid uu u jideeyey ma jirto ilaa isha layska tufayo maahan isha waa isha bini aadamko cayn ulxasad iyo cayn ulxubbi labadaba il jacayl lagugu fiiriyey ama il xaasidnimo lagugu fiiriyey waa jideeyey rasuulku sala allahu alay wasalam tufaylada laysaga tufow waxaa kaloo waxyaalaha mashruuca nabiga sala allahu alay wasalam u jideeyey ka mid a xumada xumada waxaa weeye waa sumta waxyaalaha bahallada maskii oo kale abeesadii oo kale waxyaalaha maaragtaahay suntooda iyaduna tufilay leedahay nabiguna waa jideeyey sala allahu alayh wasalam marka xadiidkan macnihiisa ilaa meesha waxaa ku jira adaat اlistihnaa tufiidu alxasra adaat listihnaa waxay faa'iideysaa soo koobid marka wax kaloo laysku tufo sharcigu qaba ma jiro miya sun iyo isha maahane ilaa xadiiska daahirkiisu saasuu tilmaamay laa ruqyata ilaa min caynin ow xumatin jiro kaloo laysku tufaay ma jirto miya oo tufta anfacayso xadiiskaa waxaa ka hadlay abu sulaymaan alkhadaabi saaxib macaalim sunan hadal dheer uu ka jeediyey hadaladiisi marka waxaa ka mid ah wuxuu yidhi abu sulaymaan alkhadaabi laysa fii hada nafyu jawaazi الruqyati fii gayrihima laysa fii hada nafyu jawaazi الruqyati fii gayrihima xadiiskan ma loo fahmayo oo laga qaadan maayo labadan shay maahane wax kaloo layska tufaa oo xanuun ama cuduri ma jiraan loolama jeedo yihi xadiiska wa inamaa huwa kamaa qiila wuxuu la mid yahay xadiisku sida carabtu yidhaaheen laa shujaaca ilaa caliyun laa shujaaca geesi ma jiro ilaa caliyun sayd cali maahan sayd cali maahana geesi kale ma jiro hadalkaa macnihiisu ma waxa weeye adduunka geesi kale lagama helo miya qof walbaa hadalka sida u dhigmayo waa fahmi karaa laa shujaaca ilaa caliyun waa mubaalaga fii shajaacati caliyin waa ku xeel dheeraasho yacni lagu xeel dheeraanayo sayidina cali geesinimadiisii laakiin macnuhu ma aha nafyu shajaacati can gayri caliyin ulajeeddadu ma aha qof geesiihu ma jirto sayd cali maahane marka hadalkaasoo kale uu xadiiskani la mid yahay uu yidhi abu sulaymaan alkhaطaabi marka laleeyahay laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatina waa mubaalaqa fii haadayni ashay-ayn labadan sheeyaa aad loogu xeel dheeraaday tuftu inay aad u anfacayso laakiin ulajeeddadu ma aha cudur kaleoo layska tufo yani sharcigu ma qabo wax walbaa tuftu anfacayso cudurrada dhammaan tuftu anficu qaala imaamu الbukhaari maya qaala xusaynu dhe qaala xusaynun ayaan usoo qadaraynaa fadakartuhu meeshana fadakartuhu waxaan usoo qadaraynaa qaala xusaynun xusaynkuna waa xadaanaa xusaynun can caamirin taasu waa xuseyn ibnu cabdiraxmaan alwaasidigii qaala xusaynunaa wuxuu yidhi fadakartuhu xadiiskaas waxaan u sheegay lisaciid ibni jubayr aan u sheegay faqaala markaasuu saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi xadaanaa ibnu cabaasin qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alيه wasalam curidat calaya alumamu ummadihii oo dhanaa la iisoo bandhigay yacni sidii waqaacidii ka dhacaysay yowma alqiyaama aa nabiga lagu tusay adduunyada sala allahu aleyh wasalam bal sida wax u dhacayaan qiyaamaha ayaa nabiga adduunyada lagu tusay sala allahu aleyh wasalam ummadihii oo dhan ayaa la iisoo bandhigay fa jacala nabiyu nabigu nabigu wuxuu guda galay iyo wannebiyaani laba nebi yamuruuna inay meesha soo maraan bankii qiyaamaha macahum micigooda xaal arahdu jamaaco yar ay tahay waxaan arkay u yidhi nabi laysoo hormarsiiyey ama laba nebi laysoo hormarsiiyey oo xoogaa jamaaco ah ummaddiisa ka mid ah ay la socdaan wanebiyu nabi nebi kalaa gudagalay laysa macahu nabigaas kale micigiisa xaal axadunba uusan ahayn waxaan kaloon arku yidhi qiyaamihii markii laysugu yimid nebi keligii socda wax raacay iyo wax rumeeyey iyo wax dacwadiisii ka ajiibaba aysan jirinba laakiin juhdigiisii ajirkiii waa ka helay marka xadiiska waxyaalaha laga faa'iidaysanaya waxaa ka mid ah qofka isaga waxaa la amray juhdi inuu sameeyo diinta uu ku dadaalo oo inuu fidiyo diinta uu ku dadaalo laakiin atbaacdu inay yaraato iyo atbaacda adiga diintaas soo raacay oo yacni dacwadaadii ay gaartay inay bataan waa howl ilaahay u taalla shaqo kuma lihid adiga taas wax gacantaada ku jira ood maamuli kartana ma aha adiga waxa gacantaada ku jira ee aada maamuli karto waxaa weeye diinta inaad faafiso diinta inaad faafiso dacwada iyo khayrka iyo diinta akhri intaasoo sano labaatan sano soddon sano haddaad wax akhrinaysay ood wax faafinaysay hal qof keliya waxaa dhici karta inu wax kaa bartay adigana juhdigaaga niyadaadii waad leedahay haddaad awood niyeysatay malaayiin inaad wax barto niyadaadii waad leedahay laakiin halkaas qofoo wax kaa aflahay haddii niyadaadu ay saxiix ahayd ceeb kuguma aha leannahu xadiiskani wuxuu tilmaami nebi ayaa qiyaamaha soo maraya walaysa macahu axad ceebna kuma aha nabigaas nabigaas qiyaamihii yimid iyadoo hal qof oo raacday aysan jirin ceeb kuma aha bal ilaahay juhdigii iyo dhibaatadii uu diinta ka soo maray ilahay waa ku dallacsiina subxaanahu wa tacaala marka calayka aljuhdu walaysa calayka anatiija adiga dadaalaa lagu saaray laakiin mirahu ilaha maamula miraha ka dhalanaya dadaalka adiga laakiin juhdigaa la raba lakiin natiijada ilahayaa xukumaya subxaanahu wa tacaala xataa waqaca fii sawaadin cadiimin nusqada aan hayo saas iyo dhigtay bal nusqooyin kale fiiriya xataa waqaca rufic miya aye xataa rufica lii sawaadun markaa waa la gudi suma iyo cadiimu labadaba nusqooyinkaasaa fiican nusqooyinkaasaa qaadanaya xataa rufica lii ilaa aniga la iisoo kor yeelay rasuulku sala allahu alay wasalam sawaadun madow madowgaas oo cadiimu weyn yani mukaal wey madowga madow xaqiiqiya loolama jeede mukaal meesha aan dhahno wax muuqdo madoowo dadku markay aad u fara badan yihiin waxaa la yidhaha mukaal madoowo aa isla nuuxsanaysa mukaal madow ayaa isla nuuxsanaysa dad badan ayaa laga wadaa dad badanaa lai soo bandhigay qultu waxaa yidhi maa haadaa sha'nigaanna muxuu yahay dadkan faraha badan ummatii haadihi tani ummaddaydii miyaa faraha badan qiila waxaa la yidhi haadaa muusa wa qowmuhu waa nebi muuse sala allahu alay wasalam iyo qowmkiis qiila waxaa la yidhi undur ila alufuq jihooyinka kale bal fiiri fa idan waktigaa sawaadun madow ayaa yamla'u lufuqa jihooyinka buuxinaya ثuma qiila lii haddana waxaa laygu yidhi undur haahunaa bal dhinacanna fiiri wahaahunaa halkanna bal fiiri fii aafaaqi samaa samada jihooyinkooda bal fiiri faidan sawaadun madow ayaa qad malaal ufuqa jihooyinkii samadoo dhan buuxiyey qiila waxaa la yidhi haadihi ummatuka waxaan meesha jihooyinka dhan buuxiyey ummaddaadii ku raacdo ku rumaystay wey nabiy llaahi moxamed salى allahu wasalam wbaaraka caleyh wydkulu اljannata jannada weliba waxaa gelayuu rasuulku salى اllahu alيه wasalam min haaulaa'i kuwan xaalay ka mid yihiin sabcuuna alfan toddobaatan kun ayaa gelaysa ummaddayda ka mida bigayri xisaab allahuma ajcalnaa minhum toddobaatan kun ayaa xisaab la'aan ummaddayda gelaysuu rasuulku sala allahu alay wasalam uma dakhala markuu xadiiskaas nabigu akhriyey sala allahu alay wasalam uma dakhala ay dakhala beytahu gurigiisiu iska galay markuu wacdigaas uu saxaabadii u jeediyey oo qisadaas iyo bandhigii qiyaamaha loo soo bandhigay markuu u sheegay gurigiisuu iska galay rasuulku sala allahu alay wasalam walam yubayin lahum saxaabadana nabigu uma caddayn sala allahu wasalam wabaaraka calayh man hum yay yihiin kuwan jannada xisaab la'aan ku gelaya waa hebel iyo waa hebel iyo waa hebel iyo waa saas iyo saas iyo ma dhihin rasuulku sala allahu alay wasalam fa afaada alqowmu qowmkiiyaa marka iska dabaashay maa macnihii xadiiskaa la dhex dabaashay walaba waxbay ku sheegeen wa qaaluu waxay yidhaaheen qaarkood naxnu aladiina kuwiiyaa nahay aamanaa billaahi ilaahay rumeeyey watabacnaa rasuulahu ilaahay rasuulkiisana raacay sala allahu aleyh wasalam fa naxnu annagu hum kuwaas wey sabcuuna alfan yadkhuluuna aljanna bigayri xisaab waa annaga saxaabadii haddaan nahay ee dadka naga dambeeya ma aha leannu annaga yani diinta kusoo dadaalnay annaga kusoo dhibtoonnay annaga ugu horreynay dadkii rasuulka rumeeya sala allahu wasalam wabaaraka caleyh ow amase hum ayagu dadkaasi ama haddii kale owlaaduna waa carruurteenna aan dhalnay aladiina kuwaasoo wuliduu fi lislaam islaamnimada dhexdeeda lagu dhalayoo aan gaalnimada soo marin ama waa carruurteenna islaamnimada ku dhalatayoo aan gaalnimo weligood aan soo marin ama kuwaasaa loola jeeda fa inna annaga wulidnaa fi ljaahiliya annaga jaahiliyaba nala ku dhalayoo diin la-aan iyo gaalnimo iyo meelahaasaan soo marmarnaye dad aan wax kaleba aan soo taaban islaamnimo maahane oo owlaaddeenna ayaa loola jeedaa fabalaga khabarkaasi hadalkaas ay ku fasireen xadiiska annabiya nabiga ayuu gaaray sala allahu alay wasalam fakharaja rasuulku waa soo baxay sala allahu alay wasalam faqaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi sifaaduu sheegay oo saxaabadii iyo taabiciin iyo taabicu taabiciin qofkii uun sifadaas soo loo soo galaa xadiiska soo gelay ama saxaabi ha noqdo ama qofka ugu dambeeyo qiyaamaha imanaya ha noqdo sifadaas qofkii yeesha ayaa xadiiska soo gelayo faqaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi hum aladiina laa yastarquun walaa yatadayaruun walaa yaktawuun wacalaa rabbihim yatawakkaluun hum aladiina kuwaasi waa kuwii laa yastarquuna aan tufi dalbin ha laygu tufo aan dalbin tufidda la dalbayo oo nabigu sala allahu alay slam uu diidan yahay waa noocee ilaa xadiis fara badan nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu ku caddeeyey tufiddu inay manaaficda ka mid tahay laysku daaweeyo asaguna waa isku tufay rasuulku sala allahu aleyh wasalam mucawadateynka ayuu nabigu isku tufi jiray sala allahu aleyh wasalam hayrkiisna waa ku tufay nabigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh waxaa kaloo hadda aanu soo qaadanay xadiiskii ahaa laa ruqyata ilaa min caynin aw xuma oo in ishii laysku tufayo oo suntii bahallada laysku tufayo inuu rasuulku jideeyey sala allahu aleyh wasalam marka maxaa loola jeedaa hum aladiina laa yastarquun waa kuwa aan tufidda dalbin oon isku tufaynin maxaa loola jeedaa akharu lmuxadisiin waxay ku fasireen laa yastarquuna waxaa loola jeedaa biruqa aljaahiliya jaahiliyadu ruqyadoodii kuwaan isticmaalin wey wax yacni adkaar aan ahayn oo asmaada ilaahay aan ahayn oo qur-aan aan ahayn oo adkaar la yaqaan aan ahayn ay jaahiliyadu isku tufi jireen taasaa marka la diidan yahay oo nabigu sala allahu alay slam uu leeyahay hum aladiina laa yastarquun walaa yatadayaruuna aan wax baasaysan shimbiraha iyo bahallada iyo waxyaalahaas aan baasaysan oo yacni shimbiraha maanta gurigeyga kusoo degtay iyo bahala iga soo horbaxay oo maanta balaaya igu imanaysa iyo waxyaalaha shumigaas aan isticmaalin walaa yaktawuuna aan isgubin haddana wa fadli man lam yaktawi uu rabaa inuu ka deliishado tarjamadii sheekha uu ahaa wa fadli man lam yaktawi qofkaan isgubin fadliga uu leeyahay walaa yaktawuuna aan isgubin wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodna tala saarta tawakulku waa cajiib wuxuu ka mid yahay asbaabta yacni kuu keenaysa dukhuulu ljannati bigayri xisaab wa calaa rabbihim yatawakkaluun faqaala cukaashatu bnu mixsana wuxuu yidhi a minhum ana anigu ma ka mid mahay qoladaas yaa rasuul allah rasuulka ilaahay kuwaas yani jannada xisaab la-aan gelaya ma ku jiraa qaala nacam rasulku sala allah alay slam faqaama aakharu saxaabi kalaa istaagay faqaala a minhum ana ana ma ku jiraa qaala rasuulku sala allahu alay wasalam sabaqaka biha bitilka alkhasla arrintaas waxaa kaaga hormaray cukaasha cukaashaa kaaga hormaray rasuulku sala allahu alay wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabulitmidi walkuxli min aramad haadaa midkani baabu اlithmidi baabu nafci اlithmidi kuulmadowda nafcigeedii ayuu u baab yahay wاlkuxli kuulashadii nafcigeedii ayuu u baab yahay min aramadi bisababi ramadi daafka sababtiisana le laysu kuusho daafka sababtiisa loo kuusho nafciga uu leeyahay ayuu u baab yahay halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa ismidka manaaficda uu leeyahay ismidku waxa weeye waa nawcun khaasun min alkuxli dhagaxaana laga sameeya dhagaxay shiidaan wey dhagax madow oo la shiido wey dhagaxaas madooba la shiidayo oo la budaynayo ayaa waxaa la yidhaha ismid isagoo makhluuda iyo asagoo saafiya labadaba suuqyada waa yaallaa isagoo saafiyana waa yar tahay in la helo sida malabka oo kale waxay ku sameeyaan khishi ay ku sameeyaan sida malabka yacni khiyaanada loogu sameeya ismidkana khiyaana ay ku sameeyaan oo waxyaala aan dhagaxii asalka ahayn ayay shiidaan marka qofku ixtiyaad waa inuu sameeyo markuu kuxliga isku daaweynayo waa inuu dhagaxa asalkaa raadiyo midka asalka waa inuu raadiyo weliba manaafic fara badan uu leeyahay waxaa ka mid a yunashifu addamca indhahan yacni dadka qaar waxaa jira cudur ku dhaco dheecaan uu iska socday ilin camal ilin biduuni sababin ah iska socota waa u fiicanta baalkan itmidka dhagaxaas ay shiidaan itmidka u fiican yahay wuxuu kale u fiican yahay alquruux fi lcayn boogaha ama nabraha iskood u soo dhasha oo isha ka soo dhalanayana waa u fiican yahay wa yaxfadu sixata alcayni cumuuman si guudna isha caafimaadkeedu ugu fiican yahay kuxliga indhakuushow laakiin waayahan dambe waxaad moodaa dadku haweenkii bisba inay u aaminsan yihiin inay kuushaan haweenkii bis ayaad moodaa indhakuusha in loo daayay waa manaafic badan tahay weliba bahalkan dhagaxan ismidka oo bukhaari uu noo sheegayo waa nooc khaasa indhakuuloo dhan maahane dhagaxaasi daawuu leeyahay daawi manaaficdiisu aaday u badan tahay baabu lismidi walkuxli min aramadi fiihi can ummi cadiyata fiihi baabkan waxaa ku sugan xadiisun marwiyun can ummi cadiyata xadiis laga wariyey saxaabiyadda ummu cadiya ayaa baabkan ku soo arooray qaala alimaamu الbukhaariي raximah اllahu tacaala xadaثna msdd msdd bn msrd albصriyu qala xadaثna yaxya xelqadan can shucbata qaala xadaثani xumayd bnu naafic huwa اlmadani can zaynaba can ummi salma waa gabadheedii can ummihaa ummi salma hooyadeed ka qaaday radia allahu tacaala canha ana imra'atan haweeney ayaa tuwufiya zawjuha ninkeedii la oofsaday fashtakad caynahaa isheediiyay ka sheegatay cayna almutawafaa canhaa zawjuha islaantii ninkeedii uu ka dhintay indhihiyaa xanuunay fadakaruuhaa gabadhaas indhuhu xanuuneen lilnebiy nabigay u sheegeen sala allahu alayh wasalam wadakaruu lahu rasuulkana salى اllahu alيه wasalam waxay u sheegeen alkuxla indhakuushay u sheegeen waxay yidhaaheen rasuulka ilaahi salى اllahu alيه wasalam gabadhan maadaama asaay ay wado indhihiina ay xanuunayaan indhakuushu ma bannaan tahay ilaa indhakuushay ku daaweyn jireen indha xanuunka halkaasuu ka wataa sheekhu indha xanuunka indhakuushaa lagu daaweeyaahe indhakuushu ma u bannaan tahay asaayna waa wadaa gabadhuy wa annahu shaani yukhaafu calaa caynihaa ayay nabiga u sheegeen salى اllahu عalيه wasalam wadakaruu lahu alkuxlan ku cadfaynaa alkuxla ayay nabiga u sheegeen waannahu ayay u sheegeen waannahu ay nabiga u sheegeen sha'niye yukhaafu calaa caynihaa gabadha isheeda in laga baqayo isheedu inay dhacdaba ama dhibaata ay gaarto ayaan ka baqaynaa faqaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi laqad xaqiiqe kaanad ixdaakuna middiin waxay ahaan jirtay tamkuhu fii beytiha gurigeeda inay isaga nagaato fii shari axlaasiha dharkeeda midka ugu sharta badan ciddadii jaahiliyada say ahaan jirtay soo xasuustu yiri rasuulku sala allahu alay slam afar bilood iyo toban maalmood un baad hadda ka cararaysaan ood la yaabantihiine yacni dharka midda ugu xataa dharka iskama aadnaan bedeli jirin aw amase fii axlaasihaa aw fii axlaasihaa ama dharyaalkeeda ayay mideed middeed ay ku nagaan jirtay fii shari beytihaa gurigeeda guriga ugu sharta badanay ku nagaan jirtay hal sano oo dhammaystiran fa idaa mara kalbun ey hadduu meesha soo maro ramad waxay tuuri jirtay islaantaasi bacratan digo caado dhaqan lahayd markii sanadku u dhammaado waa xadiiska horaan usoo marray isagoo faahfaahsanoo iyadoo daabaddii ay ku sahato markaas ay dhimanayso yacni qarmuunka iyo urka ka soo kaaya ilaa hal sano qof aan qubaysanayn oo mare aan isku bedelayn oo guriga midka ugu sharta badan iyo dharka kan ugu sharta badan hal sano ku jirta daabaddii yacni ay ku xogato ama ay ku sahatahay ay dhimanayso markii ciddadu habkaas uu ugu dhammaado waxay daliil u tahay bacray tuure markaas waa ka soo baxay waa ay dhammaatay ciddadii falaa u yihi rasuulku sala allahu alay wasalam falaa taktaxil yaysan indha kuulan waa u diiday rasuulku sala allahu alay wasalam arbacata ashhurin wa cashra يعني aaيaddii نaبgu صلى الله عليه وسلم u أkriyey والذينa يتوفوna miنكم ويdaruuna أزواaجا يترaبصna بأنفuسiهiنa أربacaةa أشهر وacaشhرa taasaa laydinka rabaayo rasuulku salى الlaه عليه وسلم afar bilood iyo toban maalmood ilaa laga gaaro indhakuul ma banaano rasuulku salى الlaه عليه وسلم qaala الimaم الbخاري رaحimه اللهu taعالى baabu الjudaami hadaa mid kane baabu dikri الjudaam acaadana الlah minhu judaamka xusidiisii ayuu u baab yahay waxyaalaha amraasha iyo xanuunada nabigu uu xuso soo hadal qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa juudaamka acaadana allahu minhu allah naga badbaadiyo qaala alimaamu اlbukhaariي raximah اllahu tacaala wa qaala cafaanu cafaan wuxuu yidhi isaguna waa cafaan bnu muslim aلsafaar qaala xadaثana saliim bnu xayaan albasriyu qaala xadaثana saciid bnu mina almadani qaala samictu abaa hurayrata yaquul qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam laa cadwaa gudbid ma jirto u yidhi rasulku salى اllahu alay waslm laa cadwaa limaradin xanuun gudba ma jiro bidabiicatihi wa quwatihi xanin dabeecadiisa iyo awooddiisa qofka kale ugu dhici kara ma jiro yiri rasuulku salى اllahu alay wasalam walaa diirata baasaysina ma jiro yiri rasulku salى اllahu wasalam mubaarak caleyh wax la baasaystoo sharcigu uu qabo ma jirto walaa haamata guumays la baasaystaana ma jiro guumayska markii guriga ugu soo dego gurigan waxbaa ka dhimanaya ama musiibaa ku dhacaysa jaahiliyadu aaminsanaan jireen arrimahaasuu nabigu la dagaalamayuu tirtirayey sala allahu wasalam mubaaraka calayh walaa safara safar la baaseystaana ma jiro safarka macaani fara badana lagu fasiray waxaa ka mid a bisha safar in yacni loola jeedo xadiiska liannahu bisha safar waa baasaysan jireen jaahiliyadu bisha safar ma aysan guursan jirin ma aysan safri jirin waxyaalaha waaweyn oo manaaficda waaweyn oo dhan bisha safar way ka leexin jireen oo waxay dhihi jireen musiibaa naga dhacaysa haddaan bishaa safar aanu guursan marka nabigu waa diiday sala allahu alay wasalam waxaa kaloo lagu fasiraa safar bukhaariguna waa ku fasiri doonaa waa noo imaan doontaa matnigayna ugu imaan doontaahe daa-un ya'khudu lbatna daa-un ya'khudu lbatna waa calool xanuun ay carabtu aaminsanaan jireen innahu yatacaddaa kaljarabi sida cadhada laysku qabadsiiyo ayaa calool xanuunka safarka la yidhaahna laysku qabadsiiyaa waa say aaminsanaan jireen jaahiliyadu jaahiliyadu saas aaminsanaan jireen marka calool xanuun asagana laysqabadsiiyo awooddiisa ku tallaabaya ma jiru ula jeedaa waa markaan qabanno tafsiirka bukhaariya oo noo iman doona ama walaa safara bil safar la yidhaaho la baaseysto lama baaseysto wey bisha safar waa bishii ilaahay bilaha ilaahay oo dhan waxaa weeye qadarta ilaahaya mashiicada ilaahaya wax walba ay ku dhacaan khayrka iyo sharta wax walba maqaadiir iyo qorshe horay loo dhammeeyey ay labaduba ay ku socdaan wey biluna ma keento bahaluna ma keeno wey sharta iyo khayrka ma keenayaan wafira ka carar uu yihi rasuulku sala allahu aleyh wasalam min almajduum ruuxa la juudaamiyo juudaamka uu ku dhacay kamaa sidii uga carar tafiru min alasad libaaxa sidaad uga cararayso ruuxa uga carar labada xadiis marka mees mees ka hor imanayaan ma isdiidayaan waxaan soo qaadanay hadalkii nabigu sala allahu alay wasalam uu yidhi laa cadwa xanuun gudbaahi ma jiro uu rasuulku sala allahu alay wasalam hadda isma diidanoo laa cadwa waxaa loola jeedaa laa cadwa limaradin bidabiicatihi wa quwatihi xanuun dabeecadiisa iyo awooddiisa qof kale intuu ka gudbo qof kale ku dhici kara awooddiisa ma jiro wa fira min almajduumna maxaa loola jeedaa fira min almajduum waxaa loola jeedaa qad yatacadda aljudaamu biidni illaahi wa quwatihi juudaamku inuu qofkan qofka kale hadduu wax la cuno ama uu meel uu la seexdo waxaa dhici karta inuu u gudbo laakiin muxuu u gudbaa biidni illaahi wa mashii'atihi ilaahay idankiisa iyo mashii'adiisuu ku gudbaa liannahu wax gudbi karaa maba jiraan biduuni mashii'ati illaahi wa qudratihi ilahay mashii'adiisa qudradiisa ku gudbi karaan ma jiro maca daalika juudaamka naftiisuna mafruud ma aho qasab ma aha inuu mar walbaba gudbo waa marka ilahay ugu talagalo isaga naftiisa marka ilaahay ugu talagalo oo ilaahay uu kuu iraadeeyo qofkan cudurkiisa inuu kuu gudbo ayuu kuu gudbay saasaa loola jeeda walidaalika waxaa sugnaaday waa fii sunan waxaa ku sugnaaday fii sunani tirmidi waxaa ku soo arooray anna rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalam akala maca majduum ruux juudaan qaba inuu xeero la galay rasuulku salى اllahu alيه wasalam oo nabiguna salى اllahu alيه wasalam uu yidhi markuu cuntada bilaabayey bismi اllah hiqata biاllahi wa tawakula calayh magaca ilahay aan ku bilaabaa hiqata biاllahi wa tawakulan calayh kalsooni ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku kalsoonahay iyo ilaahay aan tala saaranayo qofku markaa hadduu yahay qawiyulyaqiin wa qawiyuliimaan hadduu yahay oo uu aaminsan yahay cudur awooddiisa ku gudbi karaa ma jiro juudaamkii wax la cuni karaa sidii nabiguba ka sugnaaday hadda kahor uu la cunay salى اllahu alيه wasalam kama rawaahu tirmidi fii sunanihi laakiin qofku hadduu daciifulyaqiin yahay waa inuu daahirulxadiis iska qaato fira min almajduum kama tafiru min aljudaam waa qofku hadduu daciifu liimaan iska yahay ama qofku hadduu yahay qawiyu liimaan wa qawiyu lyaqiin oo wax soo gudbi kara ilahay mashii'adiisa inaysan jirin la cuni karaa judaamku sida nabiguba salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi oo ula cunay qala اlimam الbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun almanu shifaaءu lilcayni baabun haadaa mid kani baabun baab weeye almanu xayr dhuleedku shifaaءun waa caafimaad lilcayni isha ayuu caafimaad u yahay ayuu u baab yahay horena waan usoo qaadanay oo maniga waan soo sharaxnay hadda ka horna waxaan u malayn isagoo projecti inaan soo bandhignay oo laysku daaweynayo ayaan u malayn manigan waxa weeye waa bahal geed baxa ma aha geed baxoo istaagaya ma aha dhulkuu ka soo dhex baxaa dhulka naftiisa ciidda nafteeda dhasha ciidduu ka soo dhex baxaa marka waa bahal caleemo fara badan uu iska leeyahay dhulkaa laga soo rujiyaa markii dhulka laga soo rujiyo dabkaa la saaraa dabka markii la saaro wuxuu leeyahay biyo markii dabka la saaro meesha dhexe a biyuhu isagu imaanayaan meeshaa dhexe markay biyuhu isagu yimaadaan seliinguu qaadanaya qofka seliinguu ku soo dhuuqaa biyihiisa seliingadaa markuu ku soo dhuuqo baashan wuxuu ku shubanaa goojada si isticmaalku u fududaado isticmaalka biyaha baashaa goojada dhegta iyo indhaha lasaga shubo oo faaruqah ayuu biyaha ku shubanaa marka subax kasta isha xanuunaysa saddex gooruu ku dhibcina waa mujarab jiddan weliba waa degdeg badan tahay caafimaadkeedu habkaa hadduu qofka u isticmaalo aadaa shifaheedu caajil u yahay shifaheedu aad uu caajil u yahay taasuu marka uu ka hadlay sheekhu culimo badan oo isticmaashay waa jiraan oo imaamu nawowi raximah llahu tacala xataa nin sheekha ayuu noo sheegiyey oo sidaas oo kale manigan sameeyey oo ku caafimaaday wa qaala nawowiyu imaamu nawowi wuxuu yidhi asawaabu sida toosan anna maa ahaa baashan biyaheeda oo la yidhaaho maaragta maniga ma ahaa shifaaءun lilcayn muطlaqan iyadoon waxba la kala qaadayn waa kam'ada kam'ana waa la yidhaha manina waa la yidhaha isku midow fayucsaru maauhaa biyaheedaa lasoo miiraa wayujcalu fi lcayni minhu isha dhexdeedaa la yeeli biyaha qaala wuxuu yidhi imaamu nawowi waqad ra'aytu ana anigu waxaan arkay iyo wagayrii fii zamaanina man kaana camiya wadahaba basaruh qof xataa indhabeelayaan arkayuu yidhi imaamu nawowi oo indhihiisii ay tageen xaqiiqa xaqiiqahaan u indhabeelay fakaxala caynahu ishiisii wuxuu ku indhakuulay bimaa'i alkam'ati ilaa maniga iyo kamada waa isla mid kamadan biyaheeda mujaradan iyadoon waxba kale lagu darin fashafiya waa caafimaaday wacaada ilayhi basaruhu qofkii araggiisiina waa usoo laabtay wa huwa sheekha sidaa isticmaalay ashaykhu alcadlu alamiinu alkamaalu bni cabdin addimashqi saaxibu salaaxin wa saaxibu riwaayatin fi lxadiis wa kaana isticmaaluhu limaa'i alkam'ati wuxuu sheekhu u isticmaalay ictiqaadan fi lxadiis wa tabarukan bihi xadiiskana waa aaminsan yahay waana barakaysanayay liannahu daawada sideeda waxay nafci ku yeeshaa quwat اlictiqaad haddaadan xadiiska caqiide fiican aadan u lahayn waxba kuguma tarayaan wax walba marka sheekhu wuxuu ahaa yuu yidhi ictiqaad fi اlxadiis iyo tabarukan bihi fanafacahu llaahu bihi ilaahay marka waa ku anfacay qultu wuxuu yidhi sheekhu alkamaalu اlmadkuur kamaalka uu imaam nawowi sheegay huwa kamaaludiin cabdilcaziiz ibn cabdilmuncim ibn اlkhadr yucrafu bibni cabdin bigayri idaafatin alxaariثiyu dimashqi min asxaabi abi daahir alkhushuuci uu ka mid ahaa samica minhu jamaacatuna xadiis ka dhegaystay min shuyuukhi shuyuukhina caasha ثalaaثan wa ثamaaniina sana wa maata sanata itnatayn wa sabciina wa sitamiya qabla nawowi ayuu dhintay imaamu nawowi ka hor biarbaci siniin afar sano ka hor imaam nawowi marka culimo badan oo saas qadiiman wa xadiisan u tajribeeyey ayaa jira qala imam الbخarي raximه الlahu taعalى xadaثnii moxamed بn الmثنى albصriyu qala xadaثna moxamed بn jacfar wagundar qala xadaثna شhucbaةu can cabdilmelik ibn cumayrkii weyd cabdilmelik ibn cumayr qaala samictu cmr bna xurayثin qaala samictu سacيid bna زaydin qaal samictu الnabiy salى الlahu عalيه wslam yaquul alkam'aةu min almani ay ka mid tahay rasulu sal ه slm isku mid kamana waa la yidhah manina waa la alkam'aةu min almaniay ka mid tahay maxaa loola jeedaa maniay ka mid tahay waxaa loola jeedaa manigu kaana yanzil calى bani israa'iil reer banu israa'iiluu ku soo degi jiray maniga iyo salwaha waxyaalihii reer banu israa'iil ilaahay ku karaameeyo cirka uga soo degi jira uu ka mid ahaa marka maxaa loogu shabahay liannahu yanbutu biduuni cilaaj manigu reer banu israa'iil wuxuu ugu soo degi jiray biduuni cilaaj iyagoon wax luga ku lahayn oon shaqaysan uu ku soo degi jiray bahalkan isagana kam'ada la yidhaha yanbutu asna wuu soo dhashaa biduuni cilaaj wax la beero dhul beereed laga samaynayo maaha adoon beerin oo biqudrati illaahi wa mashii'atihi wa lutfihi dhulka ka soo dhalana saasaa loola jeedaa marka alkam'atu min almani wa maa'uhaa kam'ada biyaheeduna shifaa'un lilcayn ishay daawo u yihiin rasuulku sala allahu alay wasalam qaala alimamu albukhari raximah llahu tacaala wa qaala shucbatu wa akhbarani alxakamu xakam ibnu cutayba ula jeeda alqaadi can alxasan alcurani curanigu waa qabiilkiisii xasan ibni cabdillaahi alcurani alkuufiy can camr bni xurayt huwa saxaabiyu sagiir saxaabi sagiira can saciid bni zaydi can الnabiy salى اllahu alيه wasalam qaala shucba wuxuu yidhi lama xadaanii bihi xadiiska alxakm asaabiq fi isnaad waa xakm ibnu cutaybihiye markuu xadiiska ii sheegay lam unkirhu xadiiska ma aba aanan inkirin markuu xakam ii sheegay min xadiidi cabdilmelig inuu ka mid yahay ma aanan inkirin markii hore shucbe xadiiska waxaa u sheegay cabdilmelig waa kii isnaadkii hore cabdilmelig ka qaaday xadaanaa shucbaةu can cabdilmelig mar dambena xadiiska wuxuu ka qaaday wa akhbaranii alxakamu waa ka yidhi haddana laba sheekhu u leeyahy marka wuxuu ula jeedaa markii xakam ibnu cutaybe xadiiska aan ka dhegaystay mar labaad markii horena aan xadiiska ka dhegaystay cabdulmelik ibnu cumayr waxaan ogaaday xadiisku xadiis haabita oo saxiixa inuu yahay leanna markii hore waxaa lagu tuhmaayey oo shucba wuxuu ku tuhmaayey sheekhan la yidhaha cabdulmelik ibnu cumayr khalaluu ku tuhmaayo liannahu kabira wa khaafa minhu cadama atahabuti cabdulmelik ibnu cumayr shucba wuxuu soo gaaray isagoo waayeel ah marka wuxuu ka baqay ama xifdigiisa xumaaday maadaama sheekhu waayeel uu yahay markaan sheekhaa waayeelka xadiiska ka dhegaystay ayaa haddana sheekhan xakam ibnu cutaybaan mar labaad xadiis ka dhegaystay markaasaan ogaaday waayeelkii inuu run sheegay oo uusan khabal ku dhicin sheekhi waayeelka inuusan khabal ku dhicin markaasaan hubsaday saasuu ula jeedaa marka uu leeyahay qaala shucbatu lama xadaanii bihi alxakamu lam unkirhu min xadiisi cabdilmelik qala imam buخari raximah اllahu taعala baabladudi hadaa midkani baabladudi dalqamintii ayuu u baab yahay baabu dikri ladudi dalqaminta daawada qofka xanuunsan lagu dalqaminayo ayuu u baab yahay laduudka xaafidku wuxuu ku fasiray huwa dawaau aladii daawahaasoo yusabu la shubayo min axadi jaanibeey fami lmariid qofka xanuunsanaya afkiisa labadiisa dhinac mid ka mida afka laba dhinacuu leeyahy dhinac ka mida ayaa looga dalqaminaya qofka mariidka daawada kaasaa laduud la yidhaha daawadaas lagu dalqaminayo dalqamiskaasa waxaa la yidhaha laduud la yidhaha dalqamiskaas marka nabiga lagu sameeyey salى اllahu alيه wasalam hadda ka hor iyo wixii nabigu uga jawaabay salى اllahu wslam wbaaraka caleyh qala alimam الbuخari raximah اllahu taعalى xadaثna عlي بn cabdiلlahi والmadini الbصriyu qala xadaثna yaحya بn سacيid والqadاn qala xadaثna sufyaan بn cuyayna qala xadaثanii musa bn abi caaishaةa alkufi can cubaydillahi bni cabdillahi can ibni cabaasin iyo wa caaisha ana abaa bakrin qabala الnabiya salى اllahu alيه wasalam walxaal huwa meyit sayidunaa abubakr rasuulkoo meyda salى اllahu alيyh wasalam ayuu dhunkooday markaasuu ku yidhi yaa rasuula اllahi dibta xayan wa meyitan xayi iyo meyid badii baad ku noqotay udug iyo caraf ayaad ku noqotay xayan wa meyitan markuu dhunkooday uu yidhi xadiisku marka waa socdaa munaasabada uu ka gol leeyahay waa soo socdaa munaasabada bukhaari uu ka rabo oo mudduu soo socdo qaala cubaydillaahi asaabiq fi lisnaad wuxuu yidhi waa cubaydillahi bni cabdillahi almascuudigiiye wa qaalad caaisha waxay tidhi ladadnaahu nabiga waa dalqaminay daawo asagoo ikhtiyaarkiisa aan ahayn ikhtiyaarkiisa isagoon ahayn ayaan ku dalqaminay fii maradihi fii xaali maradihi nabiga xanuunkiisa sala allahu alay slam xaaladiisii ayaan daawo aan ku dalqaminay fa jacala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu guda galay yushiiru ilaynaa inuuna ishaaro xaggeenna uu noo ishaaro an laa taluduuni markaa nabigu ma hadli karino aadu xanuunka u haye war hay dalqaminina gacantuu taagi war iga daaya asagoo dhahaya ay qasab ugu shubeen daawadii nabiga sala allahu alay slam afkiisa war iga daaya war iga daaya isagoo dhahaya iyagu markaa maxay aaminsanaayeen xanuunka nabiga haya sala allahu alay wasalam sida axaadiiska qaar ay caddeeyeen daatuljambi inuu nabiga hayo sala allahu alay wasalam daatuljambiga waa noo iman doonaa xanuunkaas xanuunkaa daatuljambiga inuu nabiga hayo sala allahu alay wasalam daatuljambigana waxaa lagu daaweeyaa qusdigaa lagu daaweeyaa qusdulbaxrigaa lagu daaweeyaa qusdulbaxriga intay soo qaseen ay nabiga ku dalqamiyeen sala allahu alay w slam waxay dhaheen daatuljambiyaa suurtagala ee nabiga hayso salى اllahu alيه wasalam rasuulkiina gacantu u ishaari salى اlahu alay slm war iga daayo war iga daayo u rasulku salى اlahu alيه wasalam faqulnaa waxaan nidhi markii gacanta nabigu ishaaray salى اllahu alيه wasalam karaahiyat almariid yuriidu nabigu wuxuu ula jeedaa markuu gacanta taagtaagay karaahiyat almariid qofka xanuunsan kahashadiisii ula jeedaa lidawaa uu kahanayo annaguna gacan taagidda waxaan u qaadanayba qofka xanuunsan dabeicaddiisa daawada waa diidaa daawa diiday un ka taha maahane yacni xigm yani hadal kale uu nabigu leeyahy ilaa wa ilaa bahalkan ma rabo ulama jeedo ee daawadiidnimadii dabiiciga iska ahayd oo qofka mariidka ah la soo gudboonaanaysay ayaan annaguna u qaadanay falamaa afaaqa markuu soo miiraaday rasuulku sala allahu alay wasalam qaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi alam anhakum idinkama nahyin miya an taluduunii inaad aniga i dalqamisaan bahalkan qaraarka badanee qustulbaxriga ah oo daatuljambiga iyo lagu daaweeyo maanaan idin ishaaran leehin iga daayay qulnaa waxaan dhahnay karaahiyat almariid danannaa waxaan u malaynay rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam karaahiyat almariid qofka xanuunsanaya kahashadiisaan u malaynay lidawaayi uu kahdo rasuulka ilaahi noo cudurdaar waxaan is nidhi waa qof xanuunsanaya o un daawadii nacaya saasaan annaguna is dhahnay faqaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi laa yabqaa fi lbeyt guriga dhexdiisa axadun axad kuma baaqi noqonayo oo dadkii aniga i dalqamiyey ka mid a ilaa hadduu gurigan axad ku baaqi yahay ludda asna waa la dalqaminaa walxaal ana anigu anduru aan fiirinayo ilaa alcabaas adeerka i cabaasa maahane fa innahu cabaas lam yashhadkum idinma uusan xaadirin oo goobjoogba meesha ma ahay inta guriga ku jirtay inta raalli ku noqotay inta i dalqamisay baalkan qaraar ee qaraarka badan sidii la ii dalqamiyey qof walbaba ha loo dalqamiyo ta'diiban lahum ida buu siinaya rasuulku sala allahu alay wasalam si mar dambe ilaa xanuunka nabigu sala allahu alay slam waxaa laga yaaba maalin kale inay sidaas oo kale ugu laabtaan ta'diiban lahum lianlaa yacuuduu ilaa mili haada arrinkan oo kale si aysan dib ugu laaban qof walba sidii la ii dalqamiyo ha loo dalqamiyo sala allahu alay wasalam ilaa adeerkay cabaasa maahani fa innahu lam yashhadku isma xaadirin xadiiskan markaa fiqhiga laga qaadanaya waxaa ka mid ah almariid idaa kaana caarifan bidawa qofka xanuunsanaya hadduu daawo yaqaan yahay daawo yaqaan hadduu yahay laa yukrahu calaa tanaawuli shayin yanhaa canhu qofka xanuunsanaya hadduu daawo yaqaan yahay wax uu leeyahay iga daaya sharcigu ma ogola in lagu dalqamiyo daawo yaqaan hadduu qof yahay wa kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam acrafa annaasi bidawa rasuulka ilaahiyna sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa dadka midka ugu oqoonta badan daawada leannahu kitaabu dibi oo dhan waa daawooyinkii nabigu dadka uu sheegay sala allahu alay wasalam kitaabu dibi aan akrinayno o dhan si saxiix albukhaari waa daawooyinkii nabiga sala allahu alay wasalam uu sheegay marka isagoo acrafu naasi bidawa ah ay waxay rabaan daawo inuu ku dalqamiyaan isagoo nabiguna kahanaya sala allahu alay wasalam fiqiga marka xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid a almariid idaa kaana caarifan bidawa laa yukrahu calaa tanaawuli shayin yanhaa canhu dee laguma nahyin karo hadduu daawo yaqaan yahay daawooyinka uu kala yaqaan qof dhakhtara hadduu yahay uu le war daawadan munaasib ima ah war iga daayo uu leeyahay ma lagu dalqaminayo فqاla رasuلku sلى الله عليه وسلم وxu yhi lا يبقى في البyت أحad إلا luda وأna أنdur إلى العباس فإنه لم يشhته qال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي حدثنا علي بن عبد الله والمدينة قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قaيسin qاaلad waxay tihi gabadhan saxaabiyadda دkلت ببنi wiilan la soo gal wiilkaasoo li aniga ii sugnaaday calى rasuuli الlah rasuulka alيه صلى الله عليه وسلم dushiisaan ula soo gal وqad xaal أclqtu aan tuujiyey anhu canhu ma idin dhiga mise عalayhi alayhi idin dhiga miya aniga nusqadan canhu saasuu ii qoray canhu canta iyo calaadana way kala naa'ib noqdaan carabi ahaan luqa alcarabiya meel calaa haddii laga cabiro waxaa jirta bimacnaa can ah iyo meel can laga cabiro bimacnaa calaa noqonaysa marka wax mushkilaa nusqooyinka kuma jiro canhu iyo calaa aniga canhu waqad xaal aclaqtu canhu aan tuujiyey cunuggii xaggiisii min alcudrati liajli cudra qun haya dartiis aan meesha u tuujiyo nidaamka aan soo marnay way tuujinta nidaamka aan soo marnay qora intay qaadaan oo calal afka uga xidhaan oo afka ay ka geliyaan ayay qunka saas ugu garaaci jireen si malax badan iyo ay uga tahdo ana cunugga saa cudradaa u sameeyey ayuu markaa nabiga sala allahu alay wasalam aan ula soo galay fa qaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yihi calaama maxaybaa tadkarna aad u xanuunjinaysaan awlaada kuna bi hada alcilaaq tuutuujintan bahalka aad ku tuujinaysaan maxaad ilmaha u cadaabaysaan calaykuna laazima bi hada alcuudi اlhindiy cuudulhindigan laazima waa qusdigii qusdiga hadda aan soo marnay qusdulhindigii w qusdulhindina waa la yidhaha cudulhindina waa la fa ina fiihi cudulhindiga waxaa ku sugan sabcata ashfiya ay sabcata adwiya toddoba daawaa ku jirta yiri nabigu sala allahu alay wasalam cudulhindiga toddoba daawo ayaa ku jirtae qumanka waa u fiican yahaye kaasiiba carruurtay ka daaya wax minhaa waxaa ka mid a daawooyinka waxyaalaha lagu daaweeyo sabcadaas toddobadaas lagu daaweeyo waxaa ka mid a daatuljambigaa lagu daaweeya waa tiibishada w tiibeyda baashan tiibishada la yidhaha waa lagu daaweeyaa qusdulhindiga waa lagu daaweeya wayuscadu waa la sanshubaa bahalkan la yidhaha cudurhindiga min alcudrati liajli اlcudrati cudradii darteed waa looga sanshubaa cudrada qofka uu hayo qunka uu hayo meeshaa shankaa looga shubaa shankaa looga dhiba inta la qaso ayaa shanka looga dhibay shanka iyo afkii waa isku furan yihiin waa gaari marka wixii infection ah oo qumankan ku jiro o dhan isagaa baabiinaya infection barar hadduu jiro cuncun hadduu jiro waxa dhan isagaa baabiinaya wayuladdu waa la dalqamiyaa min daati اljambi xanuunka daatiljambiga la yidhahna daatuljambiga xanuunka la yidhaha xaggiisana qofka waa looga dalqamiya wayuladdu huwa shaksiga mariirka waa la dalqamiyaa min daati اljambi liajli daati اljambi xanuunka daatiljambiga la yidhaha dartiisna waa looga dalqamiyaa maya waxaan u celinaynaa naayulfaacilka cudulhindigii taasaan ka soo hadlaynay wayuladdu waa la dalqamiyaa cudulhindiga min daati اljambi liajli daati اljambi daatuljambiga dartiisna qofka waa lagu dalqamiyaa cudulhindigi waa qofka daatuljambiga cudurkan tiibeyga qofka qabana tiibeydana waa u fiican yahay waa tii xadiiskii hadda aan soo maraynay waxay u malaynayeen nabigu inuu daatuljambi qabo salى اllahu waslm wbaaraka aleyh ilahayna kuma sallidinba rasuulka salى اllahu alيه wasalam qaala imam buxari raxima llahu tacala fasamictu zuhriya qaala imaamu bukhaari hadhihine sufyaan dheh qaala sufyaanu dheh qaala sufyaan wuxuu yidhi fasamictu zuhriya sheekaygii zuhri ayaan maqlay sufyaankaasuna waa sufyaan ibnu cuyayna asaabiq fi lisnaad oo sheekhiisi ba isnaadkiisu sheekhiisa u ahaay qaala sufyaan wuxuu yidhi fasamictu zuhriya ayaan maqlay yaquulu xaal uu leeyahay zuhri bayana lana rasuulku sala allahu alay slam wuxuu noo caddeeyey ithnayni laba arrimood ayuu noo caddeeyey toddobadii shay uu yidhi daaway u tahay cuudulhindiga labuu nabigu noo sheegay sala allahu alay wasalam walam yubayin lanaa khamsa shan shayna nooma caddayn rasuulku sala allahu alay wasalam labada nabigu noo sheegay sala allahu alay slam cudurhindigu daawada u yahay waa daatuljambiga iyo cudrada cudrada shana nooma sheegay qultu lisufyaan waxaan ku idhi man ilqaa'il huwa caliyu bnu lmadini qaa'ilku waxa weeye qultu qofka dhahaya waa caliyu bnu lmadini tilmiidu sufyaan ah ardaygii sufyaan caliy bnu madina wuxuu yihi qultu lisufyaan sheekhaygii sufyaan ibnu cuyayna waxaan ku yidhi fa ina macmar macmar ibnu raashidi ula jeedaahe yaquulu wuxuu leeyahay aclaqtu calayhi riwaayada xadiidka saas u wariya riwaayadii hore waxaad fahmi marka waqad aclaqtu canhu inay ahayd waa sida aniga matnigaygu ii qoray riwaayadii hore waqad aclaqtu canhu ahayd macmar wuxuu leeyahay aclaqtu calayhi saasuu macmar noo sheegay qaala markaasuu wuxuu yidhi sufyaan qaala markaasuu wuxuu yidhi sufyaan lam yaxfad ma uusan xifdin buu yidhi waa sufyaan yataxadad can nafsihi asaga naftii lam axfad intuu dhihi lahaa anigu saas uma aanan xafidin xadiiska aclaqtu calayhidaa macmar idin sheegay uma xafidin intuu dhihi lahaa wuxuu yidhi lam yaxfad asagaan iska wada qaala sufyaan wuxuu yidhi lam yaxfad asagu saas uma xafidin xadiiska inamaa qaala sufyaan asagu wuxuu yidhi aclaqtu canhu saasaan anu xadiiska u xafidin xafidtuhu aclaqtu canhu waxaan ka xafiday min fi zurihi min fi azuhriy sheekhayga zuhri la yidhaha afkiisa sheekhayga zuhri la yidhaha afkiisaan kala dhex bahaya aclaqtu canhu wa wasafa sufyaan sufyaan isagu wuxuu tilmaamay algulaama wiilka wiilkaasoo yuxanaku loo dhanxanag marinayo bil isbaci farta dhanxanaga loogu marinayo ayuu tilmaamay waa siday yacni carruurta u daawey jireen markii hore nabiguna uu diiday sala allahu calayh wasalam nidaamkii wuxuu yidhi dhanxanaga ayay farta la gelin jireen qaarkoodna qoray qaarkoodna qoray inta mara ku xidhaan ay saa ugu gujayn jireen qofkii markaa qoray iyo waxyaalaha aan haysanna fartu intuu geliyo uu qunka saas ugu gujayna markaasaa dheecaan iyo ka imaanaya waa qaabkii loo daawey jiray oo nabiguna uu diiday sala allahu alay wasalam cudradow wa wasafa sufyaan wuxuu tilmaamay algulaama wiilka yarkaa wiilkaasoo yuxanaku dhanxanaga looga gujaynayo bil isbaci farta dhagxanaga looga gujaynayo oo nidaamkaa loo cadaabayo wa adkhala sufyaan sufyaan wuxuu dhex geliyey isbacahu fartiisii fii xanakihi dhanxanagiisiiyuu dhex geliyey qaabkii ay carruurta yacni u gujay jireen isagoo noo tilmaamaya sheekhu fartiisuu dhanxanagiisa uu dhex geliyey markaasuu saasay u gujay jireen ilmaha si markaa qunkaas ay u daaweeyaan inamaa yacni wuxuuna ula jeedaa sufyaan biwasfihi tilmaamidda uusaan wax u tilmaamayo wuxuu ula jeedaa rafca xankihi sufyaan dhanxanagiisa dhanxanagaas koryeelkiisu ula jeedaaho biisbicihi sheekha fartiisa uu ku koryeelayo dhanxanagiisa dhanxanagu saa farta ugu koryeelayo intuu saas u dhexgeliyo oo saas haddana u yidhaaho meesha dhanxanaga ku gujaynayo saasuu sheekhu ula jeedaa hadalkiisa walam yaqul ay lam yacni sufyaan ulama jeedo acliquu canhu can isabiyi sakiirkii xaggiisii shay-an acliquu canhu ma idiin qormaysa calayhi canhu saasaa sax marka acliquu canhu can isabiyi sakiirka xaggiisa shay-an shay ka laalaadiya ulama jeedo wax laga laalaadinayo ma ahane waa gujayn aclaqtu canhu waan gujeeyey ee wax cunuga lagu xidhayo laga laalaadinayo loolama jeedo wallah subxaana wa taala